mushkilada lagamayda xumaaho migaaiyo sharaftiyo mamoo sirgelaayo cadliga mixnadii sanadka dhan soomay lamasaxa ilaaho sanadka dhan soomar lamasaxa ilaaho ay marwada ilaaween marwada ilaaween
ciid wanaagsan ayaan dhegaystayaasheenna dahroy leenahay meel kastoo ay joogaan barnaamijkan oo ah barnaamij aannu idinkugu tala galay inaad nagula ciidaan ayaannu idinkugu haynaa bandhig heeso ah oo aad ka bogan doontaan iyo weliba sheekooyin xiiso badan ciid wanaagsan ayaannu sidoo kale idin leenahay ibraahinow habeennada ciidaha iyo munaasibadaha gaarka ah badanaa waxaa jira bandhig faneedyo ay fannaaniintu heesahooda ku soo bandhigaan oo lacag lagu galo iyadoo weliba ay u sii kala qaalisan yihiin sida fannaaniinta loo sii kala xiiseeyo hadda waxaa tidhi waxaannu barnaamijkan idinku haynaa bandhig heese ah maxaad noo haysaa ibraahim sahroy waa bandhig heese ah oo fannaaniin iyo abwaanin aad loo jecel yahay ay ka qayb galayaan laakiin wax lacaga lagama doonayo dadkana dhegeysanaya yaa isla heli bilaash karaa iska soo galale waay yaa isla heli karaa waxaana ka mid ah abwaanka axmed saleebaan bidde oo ka warramaya jacaylkiisii muddada dheer uu sugayey iyo sidoo kale nasteexo inaruuriyo adaa nabadba mooye ka noolaaday waagaad inana abinayse maxaad igaaga naban tahay odinaadinaysa waaw waa boqorkii codka fannaaniinta soomaaliyeed maxamed saleebaan tubeec oo barnaamijkan marti noogu ah maxamed suleymaan tubeec soo dhowow ciid wanaagsan ayaan ku leenahay dandro waad mahadsantay aad baad u mahadsantay ciid wanaagsan baan laqudeeda kuleeya adiga saaxiibadana ciid wanaagsan baa leeya maxamed saleebaan yaad jeceshahay inaad halkan ka salaanto munaasabadda ciidda awgeed waxaan salaamaya marka u horeysa madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele aan leeya ciid wanaagsan murmadiisa makhdraxayd murmadiisaan salaamaya waxaan salaamayaa saaxiibkay jaamac xayd baan salaamaya waxaan salaamayaa eh, admis xayd baan salaamaya nin koshey la yidhaha koshey oo dekeda jabuuti madaxda ka mid ah kooshe iyo xaaskiisa waan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa carruurteeda oo joogta yurub iyo kala joogta iyo hargeysa eh, somaliland waxaan salaamayaa fanaaniinta waxaan salaamayaa walaalkay jooga maxayto somaliland waxaan salaamayaa habaryata oo joogta hargeysa taageerayaasheeda oo dhan baan salaamaya dee yaaba hadhayba marka haddaaba dalkaasaaba sheekaduba ku dhan tahay ducida wanaag maxamedow ciiddani maaha ciiddii ugu horreysay ee aynu waraysi kan oo kale ah iyo barnaamijka dabaaldega ciidda ku kulanno dadkana een, kaama xiisa dhacaan annaguna sidoo kale kaama xiisa dhacno bale maxaa isbedelay Adeer, labadii ah.
ciidood saaray ahee wa- kolleyba anu een, waxba aan u filmaayeen wax iska bedelan dee cimrigan waa iska jiraa kolley waa iska koraya laakiin xagga alla codka cisag idaacaddii xoog baan u dhegeysta maba idhaaftaba waa idaacadda kaliya aan warkeeda ugu Aye.
jecelahay saare iyo dandiro waxaan idin Ha.
leeyahay markaan imika xisaabiya soomaalida waa meesha kaliya aan warkeeda ku qanacay ubaatiin aad iyo aad baad umahadsantay maxamed saleebaan salaantaasi kadib maxamed suleymaan bal ku bilow heestaa sida sida ah oo aad wada qaadaan adiga iyo allaha u naxariistee fanaanadii xaliimo khaliif mogo sida sida geed caleemo ubax wadacasaadiyo cusub iyo barwaaqale carka mool ku taaliyo sagalkii cadceeda ay hoogayey hooy carka mool ku taaliyo sagalkii cadceeda ay hoogayey hooy cadigay cajabiyo caway naftaydii cadigay cajabiyo caway naftaydii cadilka caafimaadi waynayna waynaynu ciidnaa
gesigaan cadawaha cududiisa xoogale kaga ciilbaxayo cayn kastoon cabaariyo muddo kala cilalay
hagaagin dhinacaasi heesaha talantaaliga ama lamaanaha haddaynu intaasi ku soo dhaafno maxamed salebaan waxaa jirta hees kale oo la yidhaah xaawa oo aad u macaan oo weliba aniga iyo inta ila dookhaba aad dhiigga noo dhaqaajisa heestaasi maxay ku timi wacuudu billah gabadha waa gabadha xoog u jeclaaba ilaahayna qurux siiye waxaa la yidhi jacaylku maxamedow waa maruun qofku maruun buu wax jeclaadaa inta kale oo dhan waa humaag baa la yidhi marka bal ka warran arrintaas ma jirtaa waxaa jira adigoo wax jecel oo oo kii hore mid kale baabiya iska dhex karta maxamedow Hadba hadkii cuno.
oo mid kale cuno oo mid kale cuno ee, jacaylka mar qura unbuu dadka soo maraa waxaa isku maaweliyo dumarka soo maha waa sheeka barinaysaa
مركان لو حبيبي حياتي اترادو حياتي اترادو مركان له حبيبي حياتي اترادو حياتي اترادو xididada jirkaygayo dhig waxaadan taqaataa xaad istaagtaa xubigu siyaada xididada jirkaygayo dhig waxaadan taqaataa xaad istaagtaa قلبي وزيادة عيدانك دنيدنا وححاولي نول مديانك حلاين تحيسك إتساي يان يان يان عقلينا لقى حد عسل يو يو يوينا فلادين شبين نوين قن حرد بينو لقاليو السابورو دارارا
ya salaam alla ilaahay hees dheh maxamedow Ah, ee wakhtigaas aad noo sheegtay ee aad jeclaatay gabadhaasi xaawa kollayto ee waxaan u malaynayaa in ee, xasuus ay kugu beerayso laakiin Ah.
waxaan jeclaan lahaa in bal dhegaystayaashan annagoo jacaylkii wuxuu u soo noqonayno hees ka mid a heesahaaga kabanka ah oo kontomeeyadii lixdameeyadii inaad noo soo qabato heestan waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa een, murug baa la yidhahdaa murug murug ha murug baa la yidhahdaa iyadoo saddex nuucaan u qaadaya baa jirtay oo kabana heestan murug waxaa sameeyey horta anaa fadhiisay heestan laakiin waxaa sameeyey nin saxardiid la yidhaha sameeyey lalow lilalow lalow lilalow low degeni sidado hadda had marayoy daarintuu kada talo
Yeah.
waa hagaag badweynta heesaha kala daran ee aan kala dhicin ee midba mid ka sii daran tahay kolley iyo kolley ka dhammaan mayna eh waxaa jirta een heesta nasteexo oo aad u qurux badan oo cod wanaagsan iyo muusig iyo lixan wanaagsan bay leedahay haddana waa heesaha tirada yar le ee aad malaha dumarka ku daadinayso bal heestaa nooga waran heesta waxa ii dhibay nin hadda dhinto alla u naxariista baa dhin- ii dhibay fanaan ha gabadh waxay ahayd maxay too jik adag bay ahayd oo intay maanta oo dhan waxay doonto kugu samayso bay haddana kusoo qoslaysa marka sheekadaas gabadhaasaan u tirin heesta Lagama laakiin markii garbaxin.
dambe waa ka qaylisay oo Haye.
gabadhina sidaxaa dhibata loo bixiyay gebigeediba markii gabadhii saa ahayd miyaa nasteexo loo bixiyey ha waa sheeke
Yeah. Hadigagana bantay, odina dinaysa, nabodan maaye.
maxamed saleebaanow waxaad noo raacisaa heestaasi maba ah hees laga dhiri karaye heestii kale ee ahayd sida jaawa geelo jilaal abaariyo jeeliyo haraad helay sida jaawa geelo jilaal abaariyo jeeliyo haraad helay xalay jaleeladkaygii jaarka ku tooso kaaji kaaji fiwaayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaaniil ka jiibsado ee ah, ee jahaada lay dhigo ee ah, ee jahaada lay dhigo
dhigo tay habeenimo jeexii gudnaayo sida jibiinta roobkiyo jirko tay habeenimo jeexii gudnaayo jidhamuu biyoobeen rahu jalow kaaleeyay kaajici kaajici fiwaayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaanin ka jiibsado Eh, ah, eh, jahada laydhigo Eh, ah, eh, jahada laydhigo
waa hagaaga maxamed saleebaan tube aad ayaad u mahadsan tahay ciid wanaagsan ayaan ku leenahay bal nala dhegeyso adiga iyo asxaabta kale ee aad wada joogtaan yurub heestan ha iga goosan caawaad iga gacan sarraysaa oo aad wada qaadaan adiga iyo fanaanadda amnifer
miyaanad markaasoo kale jiridhaca ku qaban jirin marka gabadha kulaada hayga go-san maantaad iga gacan sarraysaa iraaray waxay kusoo baxdeen ood bay kusoo baxdayo Haa, midhaha hadraawi baa lahaa heestan waxaa lahaa jaamac saleebaan waan gartaa ciid wanaagsan oo maxamed saleebaan mubaarak ayaan anaguna ku leenahay maxamed ciid wanaagsan
nafsi ruuxii kaaxsha godolkii soomaaliya sidan anigu ku galay gafi maysid adigu ee nafsi ruuxii kaaxsha godolkii soomaaliya sidan anigu ku galay gafi maysid adigu ee argudashadaadana gar ilaahay weeye argudashadaadanagar ilaahay weeye hayga goosan caawad hayga goosan caawad iga gacan sarraysa hayga goosan ah hayga goosan caawad iga gacan sarraysa
qofka faabaalkii yahay guul darante waxaanaynin gabadhyay gacantaadu melagte qofka faabaalkii yahay guul darante waxaanaynin gabadhyay gacantaadu melagte waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaab gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaab
ciid wanaagsan baanu idin leenahay dhegaystayaal dhinaca heesaha waynu ku noqon doonaa oo waxay noo soo socotaa fanaanada codka dabacsan deeqa axmed geydh hase ahaatee aynu u baydhno dhinacii sheekooyinka iyo majaajilooyinka yaa waayahe yaa kale hee yaa dhegaystayaal idinku duno istuudiyahayaga magaalada hargeysa axmed saleebaan bidde abwaankii soomaaliyeed oo haatan ku sugan magaalada hargeysa iyo waryaheena ismaaciil xuseen farjar iyo sheekadan dhex martay n axmed salebaan bide en dee waqti dheer waa lagu soo maqlayo fankii soomaalidana inta badan dee caan baad ka tahay barto ciid mubaarak allah ilaahay waa ciid mubaarak ilaahay baa mahadle Ah, maasha allah maasha allah n maanta waa ciido ciido badanna oo soo joogtay dabcan oo bal ciiddii iga war maxaa isbedel horta dee ciidda waxaa isbedelaa iyo wakhtiga kale dadkoo ah culays oo dan ku cuslaaday ayaa haddii eebba idmaayo ayaamaha wanaagsane marka ay soo galaan dadka qalbigiisa iyo uurkiisa iyo maankiisa u nastaa oo bashbash iyo barwaaqo la yidhaahdo waxaa base laygu yidhi anigu ciid roobda-ayo ayaan dhashay ciid roobda-ayana waan calool galay ayaaba laygu yidhi dee markaa ciidba in lagu yidhaahdo ad malaha berigaas waxaa laygu yidhi miyigaa maalku u badnaa dee sidaasaa loo loo kala bedelaayo miyi iyo magaalo magaaladu ay u yareed miyiguna uu u weynaa u cogronaa wakhtigaas dabcan wax badan ba isbedelo xilligan dee waayahi wayna aragnaa n bal iga warranta riwaayadahaagii iyo wakhtigii dheeraa aad soo martay n xilligii kugu horreeyay maxaad ka xasusataa horta niyo waxaan kuu sheegayaa markii hore aan yaraa iskuulka booliiska ayaan ka baxay central mandera laydhaa b t s police training school toddoba sanadood meel halkaa wax ku baranayay marka halkii aan kasoo aflaxay bay ahayd nolol wanaagsan bay ahayd maxaa kugu dhaliyay markaa inaad fanka soo gashay xilliga oo adoo dee askari iyo xagga wax ka baranayay maxaa kugu dhiirigeliyey iskuulkayga askarinimada un lagama baran jirin ee waxaa laga baran jiray wax walba xataa carabida waa laga baran jiray markaa hore ciyaar ciyaaraha kubadda ayaan caruurnimadii ku- hobigaygu ahaa ma jacaylkaygu ahaa Een, markii dambena waxaan kaga wareegay ee, fanka iyo suugaanta riwaadaha ayaan kaga wareegay aakhirkii adigu waxaan sameeyey ee, koob iyo afartan riwaadood ayaan sameeyey koob iyo afartankiiba iminka magacyadoodii iyo macnahoodii iyo ujeedadoodii iyo guntoodii iyo baarkoodii waan hayaa dee koob iyo afartan buug bay noqdeen waxa ugu weyn riwaad aan ka sameeyey iskuulka dayaxaberigii aan joogay oo aan markaa u sameeyey ardaydii sabanka ka baxaysay labiyo lixdankii riwaad laydhaa ciil iyo caashiq Eh, waxaa ku jirtay heesta layidhaahdo dayaxaay adiga i daryeele daruurtii cirkaa kugu soo da-ayso doog iyo xareeddaa daafta hoose jiifo indhihii dilaacaa ku daawanayo dadkii tacliintaa dabaaldegaye adigay daryeele dayaxaay dunida u roonow dayaxaay marka maanta haddii la eego haatan waayihii fanka waad aragtay ma yaabtaa marmar markaad xilligan eegtid maxaa isbedelo baa tirahdaa horta mar haddii dadku qaxoondi galo digsi daloolo iyo kab dhan go-an iyo adeemadkeyga go-yaal boodh leh iyo adee- iyo guri yaroo basa iyo adeemadkeen yahay guluf baad ku aragtaa Een, markaa dadku lamaan yaabin sanadkii san- soddonkii sannadood ee u dambeeyey waxay ku jireen qalalaasi markaa waxbaa qasmay iminkase wuu soo bogsanaya maxaa ka mid a kuwa jacaylka ugu dambeeyey haddaad bal iminka dhegeystayaasha maanta ah oo ciid aynu u soo xullo mid ka mid a maxaad maanta ah, aad u xulla Haa, waa la isu soo noqon wixii noola dunyada waa laysu soo noqone wixii nool adduunyada heesa maxaad u qaaday dabcan maalin aan shaqo kasoo rawaxay alcayn magaalada laydhaa abudaba aan la shaqaynay ayuunbaa fiidkii telefishinka furo markaasunba telefishinkunbaa waxaa kasoo baxay waa micraajkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam dabee ban marqaamay ilaa nin cidla jooga baan ahay axmed cali cigaal baa qaado waxaa laydhaa waa laysu soo noqon wixii nool adduunyada marka maxaad u samaysay heestan Een, ee, ee, haddaad ee, unxorkeeda dee habeenku ma aha habeenkaasuunbaad u samaysay.
micraaj ma aha aniga jacaylkaygii baan ka maqnaa dhulkaygiina waan ka maqnaa Een, dadkaygiina waan ka maqnaa macruufadaydii oo dhanna waan ka maqnaa soomaali oo dhanna waan ka maqnaa dee nin gasiirad iska fadhiya baan ahaa dee xagga ilaahayna waa u jeeday jacaylkayguna waa guntiisu ahaa gundhigu ahaa dee markaa waa laysu soo noqon wixii nool adduunyada halkaasay ka dhacday naafaa ruux markaa tahay qalbiga nadiife naruurada la dawra kuma aan nicin kumana nicin naxalina kumagaadine sohowkii nabigu yidhi haddaad noloshaga wadaan nabadgala ee hajira sidiidan isugu dhiil ma ay gabin nabtayduye waa nabad warkaygani iyo nooli kulantee hadalna ina seexihe naafaqiyo waxsiiniyo naafaqiyo waxsiiniyo kama dhaco namciya subag waa laysu soo noqone wixii nool adduunyadaye dhulka oo nagu baxaye robkuna ku nuucsadaye nimcadii adduunka bal nasiibka ila dhowr dabcan een, haddii aynu ka baxno heestan een, axmedow muddo dheer baad fan ku jirto nin dee koob iyo afartan sameeyo wuxuu weliba xilliga ugu dee jacaylku soomaalida u baaxaadegayay baad weliba aad ula soo kulanto dee xilliga toddobaataniyeed waxaa la yidhahdaa dadkao dhan dee waxaa ku dhacday jacayl badan adiga horta beryaha ina jacayl ma kugu dhacay dee kugu dhacay maahe aniga waba igu horreeyey waanu igu dambeeyey ya waanu igu dambeeyey waxaa la yidhi jacaylku ma bao ma baabao waa laga bogsadaana waa been markaa dabcan ma iscalmateen mise waa maya waanu iscalmanay laakiin ismaanaan calfan markaa cido kalea noo dhexeeyey dabeedna beri dambe ayaanu dee nasiib isku helnay dee si lama filaan aanu u kulannay markaa muddo intee le kadib baa kulanteen labaatan sannadood labiyo labaatan sano kadib axmed salaam bide aan kugu noqday n inta badan waxaa jirta heestan leexo oo inta badan caan caan ka noqotay dhulka soomaalida dee waxaa loo nisbeeyaa aadan cabdulla cusmaan madaxweynihii hore soomaaliya inuu inay sababtay xitaa ilaa xilka degistiisii horta bal haddaad turxaan saartid ma isagaa loo qaaday mise si kale maya waa anigan kula fadhiya anigi ilaahay marag beena dee looma qabsado aadmigiisana marag beena looma sheego gabadhii aan markii ku odhan jiray labiyo labaatan sannadood dabadood baanu is- loo ismehersanay oo waanu wada noolahay ayaa la iga guursaday berigaas dabadeedna dee sheekadu waxay ahayd un sheeko hinaase talo iyo hinaase iyo wax sheeg bay dee ahayd wax aadan cabdille ismaan alle naxariistii jannaha siiye ee ku saabsan oo arrintaa ku jiray ma ay jirin hadda maxaa dadku ugu qaateen baas leedahay maxaa keenay heesta oo markii hore waxaanu siinay shamis abakor dabeedna hibe maxamed baa tidhi walaal aniga iida shamisna markaa oo dadka naxariista badan moogtay badiba waxay tidhi walaal si iyada siiya heesta iyadaa fanka ku cusub oo markaa fankay soo gashay hibo dabadeedna heestii baa ismaaciil cabdigeri allah u naxariistay u tumay ilaa radio hargeysaaba heestii lagu shubay markii dabeedna muddo ay socotay heestii oo dalabaadka ku jirtay ayaa hibe maxamed waxaa loo bedelay xamar dabeedna heesteedii xaggaasay haddana dalabaadka ka gashay markii ay xaggaa dalabaadka gashay iyadoo muddo socotay ayaa foodkii soo galay dabeedna arrin baarlamanku leeyahay ayaa nin soo galay oo la odhan jiray gobdoon soo galay dabeedna gobdoon markii foodkii laba dhacay tii u dambaysay ayuu leesti leexo saaray kolkaasaa la yidhi aadan baa loola jeeday marka gobdoona aan baarlamaanku ka tirsana maya maya redio muqdisho ayuu ka tirsanaa nin- macnaa wariyaashii reer muqdisho ah haa wasaaradda iyadu haadee waan gartay si alla inuu isaga saariyo si kale war uma hayo laakiin isu qaataba qoorta loo geliy
inaa kolla maanaayo laba naf qaybsila talo geed kulaashe adigaa islumiyo isuloogay cadowgoo libintaadi siiye waadigan seliite leexadu ku sidatee xadballaan cuskanaye waadigan seliite leexadu ku sidatee xadballaan cuskanaye libaanteeda duunyada ruxna laasan maaye maxaa luray naftaadii
waa hagaaga mar kale cid wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ka baxaya cirka noo darooray waa caaqibe aynu ku ciidino canab ka baxaya cirka noo darooray waa caaqibe aynu ku ciidino annaguna ciidne idinkuna ciida annaguna ciidne idinkuna ciida nabad iyo caano aynu ku ciidno nabad iyo caano aynu ku ciidno mar kale ciid wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhinacii heesaha haddii aan dib ugu noqonno waxaan idin haynaa fanaanadda deeqo axmed geyt oo haatan khadka telefoonka toos ugu jirta deeqa ciid wanaagsan ciid wanaagsan walaalo idinkana aad baan idinku mahadcelinayaa deeqa iyaad jeceshahay inaad halkan ka salaanto walaalahay oo jabuuti jooga muslin oo dhan caddaan iyo madow cayn kasta ciid wanaagsan baan leeyahay sanadkaa sanadkiisa khayr iyo caafimaad iyo dembi dhaaf ilaahay nagu gaarsiiyo waa tahay deeqa waxaan rajaynaynaa dhammaantood inay kaa guddoomeen adigana dabcan salaantaasi la mid a hawada ay kuu soo marinayaan deeqa xaggee joogtaa ooto walaalo canada Eh, codka aan maqlayno waa carruurtaada haa Eh, fanaanad waxaa tahay heesaheeda la dhegaysto eh, heestii kugu horreysay ee aad qaadda ma xasuusataa haa heestaa waxaa jabuutan ku qaaday ahayd hees odhan jirtay jacaylka adaa baray adaa ibaro igu beeray haddana iga baanan waaye heestaasa igu horreysay yaa salaam jacaylka adaa i baray haddana iga baano waaye
dhinacii heesahaaga haddaynu jalleecno heesaha aad jeceshahay inaad weliba maanta oo kale munaasibadaha ciidaha aada dhegaysatid teebaad inoo soo qaban lahayd ugu horreyn heesahan hadda aan gadaal ka tumay ee cusub oo mid la yidhaahdo wehel marka heesta wehelyaale oo erayadeeda sameeyey iyo laxanka heesta midhaheedu waxaa sameeyey abwaanka cabdilaahi labjar oo toronto ku sugan lixinkana anigaa saaray heestan cabdilaahi lakjar baa sameeyey adigaana laxanka saaray ha marka laxanka marka la samaynayo marka hore ee kabanaa lagu garaacaa haddana markaa kadib ayaa afka laga qaadaa kadib ayaa waa hadda de- xag taasi waxay ahayd sheekadeenii dhulkii ma ogtahay haye halkan markaan laxanka samaynayno xaggii kabanka waxaa soo gashay intaan dhargii ka- cuntada ciyaalka u samaynayno ayaan ugu dul heesana
laakiin deeqa adiga oo jikada ku jira oo laxankii xafidaya hadduu xaajiga ku yidhaahdo ee canjaradu diyaar miya inay ilowdo soo lagama yaabo waa kasay heesahaada hees waxaa ka mid a ee dadku ay jecel yihiin ee adaankaa dhul sugayaa markaan ee dhuuniga cuno adaa noo dhexeeyo ii dhadhamiyo ha
yaa sameeyey heestaas heestaa wiil ingiriiska joogaa sameeyey lixinkana qoomaal baa saaray
farxadan dhammaaniyo nimcaduu ilaah
dambaysta deeqa axmed ma jirtaa hees aad naga codsan lahayd in aanu ku soo gebagabayno barnaamijkeena ciidda heesta igu culus baan u qaban lahaa waa tahay
almaashadu layaablo nimo canshaqugu daray ood calaf wadaagteen cidi kuma gaadhe
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay deeqaa ciid wanaagsan baanu ku leenahay idinkana walaal aad baad umahadsan tihiin shaqaalahoo dhan baan salaamaya
cisho aanan maankiyo cindigayga kugu hayn waa midaanan curanine waxaan caawa tabayo igu culus igu culus aadaa jira cabsarkii la joogiyo kolay tahay cishayga ifkoon caaf